hadal jeedinta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku qutanta xaalada siyaasadeed iyo tan doorasheed dalka waxay ahayd mid aada isha loogu hayay madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka ugu horeyn wuxuu warbixin ka siiyey shirkii dhowaan ka dhahay dhuusan mareeb iyo waxyaabihii laga wada hadlay waxaa intii u dhexaysay sideed tobankii ilaa labaatan iyo labadii luulyo labada kun iyo labaatan wadahadallo ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka uu nooga furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wadahadalkaas oo ay qayb ka ahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay ku qotomeen sidii looga wada xaajoon lahaa hannaanka doorashooyinka nagu soo food leh si heshiis siyaasadeed oo waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka loola meel dhigo dowlad goboleedyada
madaxweynaha oo daba joogay ka hadlidda arrimaha doorashooyinka ayaa hoosta ka xariiqay inuu jiro heshiis siyaasadeed oo hore loo wada gaaro kaasoo dhigayay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadweyne marka ay timaado mudakhileedka hay-adaha dowladdan uu dhammaado heshiiskaasoo ka dhacay magaalooyinka dhuusamareeb london iyo baruseles sida uu ku sheegay hadaljeedinta maanta golaha ogaada heshiis siyaasadeed horuu dhacay oo horaan uga hadalnay heshiiskaas siyaasadeed wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo labadii kun iyo sideed iyo tobankii kadib markii guddi ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay muddo dheer ka shaqaynayeen shirkii ka horreeyey oo london ka dhacayna communikeegiisii uu ku yaalay in dalka uu aado qof iyo cod labada kun iyo labaatan iyo labaatan iyo kow shirkii ku xigay oo aan wada tagnay oo brussels isna belgium ka dhacay oo european unionka kadib markii aan heshiiskii siyaasadeed aan ku gaarnay baydhabo oo aan tagnay waa bogaadiyeen beesha caalamka waa bogaadiyeen wayna ballan qaadeen inay garab istaagaan qof iyo cod communikegoodiina waa ku qoreen madaxweynaha soomaaliya ayaa xusay in go-aan walbee la gaaraahay gundhiguu u noqon doono golaha baarlamaanka in iyagu ay meel mariyaan ama go-aanka dalku ay gaaraan golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna wax walba waxay leeyihiin aasaas sartaanaan ku jirno haddii aysan jirin udubdhexaadkaan uusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo marka dowladnimadeennu waa idinka waa golaha shacabka wey golaha shacabka waa hay-adda ugu sarraysa ee matalaadda shacabka soomaaliyeed oo shan iyo toban milyan ah oo aad tihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed oy soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada go-aamadaad gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada muqdisho aad joogtaan go-aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aada matashaan xildhibaanada golaha shacabka oo aada ula dhaaqsanaa khudbadda madaxweynaha kana muuqata khamaasa siyaasadeed ayuu ugu dambeyn madaxweyne farmaajo wuxuu sheegay in hadduu aadayo shirka dhuusamareeb qaybtiisii saddexaad go-aan walboo siyaasadeeda lagu soo gaarahay inuu dib ugu soo celin doono xildhibaanada golaha waxaan mar kale idiin caddeynaya bacdamaa aad tihiin codkii shacabka oo aada matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aankaa gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aada uga qaadataan hadduu ilah yidhahdo xildhibaanada golaha shacabka ayay ka muuqata khamaasad siyaasadeed iyo sacab hadalka madaxweynaha markay timaado in go-aanka siyaasadeed ugu dambeeya dalka ay gaarayaan hay-adaha dastuuriga gaar ahaana golaha uu ka hor hadlaya ee golaha shacabka xildhibaanada qaarkood ayaa qaba in doorasho dadweyne dalkaysa ka dhici karaynin ayna tahay in doorasho wakhtigii loogu talagalay ay dhacdo si walbay ku timaado waxaase jira xildhibaano kale oo iyana qaba in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda hay-adaha dowladdana xilkaay sii hayaan cabdulqaadir okay v o a muqdisho